waxaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baysher jaraa'id ku qabtay gudoomiyaha golaha guurtida koonfur galbeed ee soomaaliya mudane xasan shure maxmuud waxa uuna shirkiisa jaraa'id kaga hadlay sida ay uga xun yihiin waxa baydhabo ka socda isagoona sheegay in ay marnaba ka tanaasuleynin mowqifkooda lixda gobol ku aadan litti gobol sanamiinku tanaasulaano un hiraabti unu littun gobol sheekadii oo macnaa dadka litun gobol degan dadka le ilaa wa ilaa wala boobsiyaan le may boobsiyaasan dhulku wal islileeyi ad milihid malka le laakiin may waha waqtiga kasan un waqtigaas liindeerna lanki litu gobol eh lan habsanayinka jarma eh lanki fadaw migi usubaha hanqaraali lugto gotigu masalan duubadati ku kudaginin xisaabin waxaana sidoo kale soo hadal qaaday gudoomiyaha golaha guurtida koonfur galbeed ee soomaaliya in dhulka koonfur galbeed ee soomaaliya ee lixda gobol marnaba kala qaybsamaynin asagoona sheegay in ay wada hadal la gelayaan maamulka jubba ee axmed madoobe madaxweynaha ka yahay haddii la ero dhulka dhinacaas kismaanyo xagjee iyo un lana fadheesiyo wada hadal la suubiyo wali ha kubaha madiidaan unuba ballan qaadin inaynan hadalsii unuba codsani shay haddii aad codsatay malku gargaraaw wal in diyaar garoowe laakiin may diidane xoogga iyo boobka iyo liwado yaa eed unku xungna walaa iyo iyo eh dad lala xisaabtamaa kooya ajnabi kooya dowladda kooyaas wal xisaabtama doono hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha golaha guurtida koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxa uu imaanaya xili magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay laga dhisay maamul koonfur galbeed ee soomaaliya ee saddex gobol ka kooban madaxweynena ka yahay mudane shariif xasan sheekh aadan islamarkaana ay ku biireen xubno ka tirsan maamulkooda dhowaan ayay ahayd kadib markii uu ku baaqay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan wadahadal uu la gelayo cid allaale ciddii asaga waxla leh baaqaasoo ay qaateen xubno ka tirsan maamulka lixda gobol ayaana weli waxaa halkooda taagan qaar ka tirsan maamulkaasi lamana saadaalin karo sida ay u qaadan doonaan wadahadalka uu ku baaqay madaxweynaha aadan xasan cusmaan aadan geesi warbaahinta goobjoog f m baydhabo